أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mid ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer maraykanka ayaa qirtay in washington ay guul ku keeni weysay duqaymaha ay ka fuliso soomaaliya howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya maxkamadda wilaayada islaamiga baay ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada buulofulay ee wilaayadaas weerar askar badan lagu dilay ayaa ka dhacay dalka burkina faso ee galbeedka afrika mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ayaa la qaatay kulan oo bulshada deegaanka dhamase ee wilaayadaasi dab xoggan ayaa ka kacay guriga mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka riddada iyadoona ay basbeeleen bakhaaro hub uu ku keydsanaa munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcad ka qalinjabisay machadka khadiijax ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay sagaalka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan mid ka mid a warbaahinada uga afka dheer maraykanka ayaa qirtay in washington ay guul ka keeni weysay ee duqaymaha ay ka fuliso soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare homeland security today oo ah warbaahin fadhigeedu yahay maraykanka kana faalloota arrimaha amniga sirdoonka iyo waxaa loogu yaro argagixisada ayaa sheegtay in duqaymaha bahalnimada ah ee maraykanka iyo xulafadiisu ka fuliyaan soomaaliya aysan ahayn kuwo guul milatari ka soo hoyn kara dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sanadkii hore ee laba kun shan iyo labaatan ayay warbixintu xustay in maraykanku uu ka fuliyey soomaaliya duqaymihii ugu badnaa halka sanadkan lagu jiro ee laba kun lix iyo labaatanna uu weli sii wado iyada oo ilaa hadda aysan jirin ayay tiri warbixintu natiijo wax ku ool ah oo laga gaaray maadaama mujaahidiintu ay la qabsadeen duqaymahaasi warbixintu waxay dhanka kale ka qaylo dhaamisay kelimadii afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage uu jiidiyey ciidii carafo taas oo uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin duulaanka saliibiga ah ee maraykanka iyo xulufadiisu ku soo qaadeen waddanka soomaaliya homeline security today waxay arrin halisa ku tilmaamtay in afhayeenka mujaahidiinta uu ka hadlo tooshkana ku efiyo xasuuqa ka dhanka ah shacabka ee diyaaradaha maraykanka iyo kuwa turkigu ka wadaan soomaaliya sidoo kale boobka uu turkigu ku hayo khayraadka soomaaliya ayay warbixintu xustay inay ka mid ahaayeen qodobadii afhayeenka mujaahidiinta uu ka hadlay kuna buraarajiyey bulshada soomaaliyeed arrintaas oo warbixintu ay mar kale ka muujisay walaaca xooggan kelimaadka buraarajinta ah ee mujaahidiintu ay u gudbiyaan shacabka soomaaliyeed ayay warbixintu ka dhawaajisay inay khatar ku yihiin danaha maraykanka iyo xulufadiisa sidaas daraaddeed waa in laga shaqeeyaa ayay tiri sidii aysan mar dambe fariimaha mujaahidiintu u gaari lahayn bulshada dhexdeeda washington waa inay garowsataa in cadaadiska militari keliya aanu ahayn istaraatiijiyad horseedi karta guul waarta waa in la abuuro jawi siyaasadeed oo aysan fariimahoodu mar dambe saameyn ku yeelan karin bulshada ayaa lagu yidhi warbixinta si kasta ha ahaatee qayladhaantan ka soo yeertay dhinaca maraykanka waa mid muujinaysa sida ay mujaahidiintu af iyo adinba gaashaanka ugu daruureen madaxyoweynta gaalada ee duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday dalka soomaaliya mahadsanida caliyare howlgal lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta ee tuulada buulanaagey ee u dhow deegaanka lambar lixdan oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maxkamadda wilaayada islaamiga baay ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada buulfulay ee wilaayadaasi camaar cabdiqaadir ayaa tafaasiisha warkan haya xadkan oo ahaa mid qisaas ah waxay maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee baay ku fulisay xasan aadan yarow oo horay u dilay nin lagu magacaabi jiray cali nuur saqaawe kaasi oo uu ku dilay deegaanka gumaraay ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay xadkan ayaa ka dhacay fagaaraha degmada buulo fulaay waxaana fagaaraha soo xaadiray boqolaal ka mida bulshada ku dhaqan degmadaas iyadoona qaadiga maxkamadda uu goobta ka aqriyey xukunka maxkamadda faahfaahinta dacwada dilka waxaa dacwad lid ku ah eedaysane xasan aadan yarow da'diisuna ay tahay labaatan sano keensaday maxkamadda awliyaa udamka kale ah saqaawe macalin ibraahim oo ah aabbaha wiilka dhalay iyo hooyada wiilka dhashay raxmo xaaji siidow dacwadana waxay u dhacday sida tan wiilkan wuxuu iga dilay wiilkayga la odhan jiray cali nuur saqaawe oo jiray labay labaatan sano meesha la yidhaahdo gumaraay oo hoos tagta buurhakaba una dilay si ulakaca kuna dilay toorey kagana dhuftay laba meelood oo caloosha ah waxayna ahayd xilli maalina haddaba maxkamadda waxaan ka dalbanaa inay ii qisaasto ninkan u dilay wiilkayga si gardaraa jawaabta eedaysanaa waxaan wiilkan gacantayda ku baxay wuxuu watay mobayl mobaylkii ayaan ka dafay waana kala orday oo kala cararay kadib wuu isoo ceersaday oo waa iga dabiibid ee dhulka ayuu igu dhuftay anigana towraydii u xirnayd intaan ka siibtay ayaa laba meelood caloosha kaga dhuftay sidaas ayuu ku dhintay aniga ayaa dilay waxaan maxkamadda ka codsanaa in ay cafiyaan ehelada xukunka maxkamadda kadib markay maxkamaddu dhegaysatay eedda dilka ahayd iyo jawaab celinta eedaysanaha oo ahayd qiraal una bandhigtay xaaladda dilka u dhacay sharciga una caddaatay maxkamadda inuu yahay dil kas ah shuruudihiina laga helay waxay xukuntay maxkamadda dil qisaas ah waxayna ku xukuntay eedaysanaha magaciisu aan kor ku soo sheegnay maxkamadaha wilaayaadka islaamiga ayaa fuliya xuduudda allaah kuwaasi oo ka dhaca fagaarayaal ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka waad mahadsantahay acmaar weerar askar badan lagu dilay ayaa ka dhacay dalka burkina faso oo dhaca galbeedka qaaradda afrika sida uu ku waramayo marwaan maxmed inta la hubiyey ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsanaa ciidanka xukuumadda ridada burkina faso ayaa lagu dilay weeraro hubaysan oo ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ku beegsadeen baro ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidankaasi war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiina ayaa lagu sheegay in dagaalyahanada jamaacada weeraro culus ku ekeeyeen baro kontarool oo ciidamada xukuumadda ridada wagaduugu ku lahaayeen tuulooyinka toogey iyo safiinga oo ka wada tirsan gobolka wahiguuya labadan weerar ayay mujaahidiintu sheegeen inay ku dileen siddeed askari oo ka tirsanaa ciidanka ridada burkina faso halka sidoo kale lagu soo qarmaystay huba mootooyinka nooca dhugdhugleeda ah iyo agabyo kale oo ciidan waxayna sidoo kale mujaahidiintu gubeen gaari ciidan weerar saddexaad oo ka dhacay tuulada basa ee gobolka diduugo ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsanaa ciidanka ridada burkina waxaa sidoo kale lagu soo qarmaystay laba qori oo nooca kuwa darandooriga u dhaca ah mahadsanid marwaan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ayaa kulan la qaatay bulshada deegaanka dhamase ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan haya gobolka waa gado xilligu waa barwaaqo xoolihii way darareen oo barwaaqada alle ayay daaqayaan meel walba oo aad tagto oo gado ka mid ah waxay indhahaadu qabanayaan cawska iyo doogga geedaha oo meel walba iscamimay xooluhuna ay fadhiisteen dhereg daraaddeed taasi waxay mudan tahay in lagu shukriyo oo allaah looga mahadceliya nimcadiisa uu siiyey addoommihiisa waxay wilaayada soo martay xilli abaar ah oo xaalka uu yahay allow sahal allah ayaa abaartii nimcadan iyo barwaaqadan ugu beddelay wilaayada islaamiga ee gado waxay xilligaasi ahayd mid barbar taagan bulshadeeda dhibkana la qaybsanaysay waxaa la bixiyey gurmadyo kala duwan oo noocyo kala duwan isugu jiray raashin iyo biyana ay ugu muhiimsanaayeen waxay wilaayada samaysay xilligaasi kormeer guud oo ku aadan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada si ay u soo indhaindheesa xaaladda dadka wixii karaankeeda aan ay u qabato maanta gada ma aha gadadii hore oo waa bashbash iyo barwaaqo waxay mar kale wilaayada bilowday in ay samayso kormeer guud oo ku aadan inay soo indha-indheyso deegaanada iyo weliba sidoo kale in bulshada ay ku wacyigelisa inay arrintan allaah uga mahadceliyaan waxayna wilaayada bilowday kormeer guud oo ay ku marayso dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gadow wafdi heer saraa uu hogaaminayay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado ayaa u jihaystay dhanka degmooyinka wilaayada iyo deegaanadaba si bulshada uu nimcadan oola qaybsado maadaama xilligii hore dhibkii iyo abaartii uu la qaybsaday wuxuu kormeerka wilaayada ka bilowday deegaanka dhamas oo hoostaga degmada ceel waaq ee gobolka gado dhanka kalena ku yaala xadbeenaadka kala qeybiya soomaaliya iyo kenya waaliga ayaa cagadhigtay deegaanka waxaana loo soo dhoweeyey si diiran oo qaybaha kala duwan ee bulshada ay u soo dhoweysay kulamo muhiim ah oo daarnaa qodobo kala duwan oo midba midka kale uu ka daran yahay iyo waratashyo ayaa dhex maray qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka dhamaso oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulamadaasi ay daarnaayeen waxaa ka mid ahaa in sare loo qaada jihaadka lagula jira cadowga iyadoo laga faa'iidaysanaya nimcadan allaah uu siiyey reegado waxaa sidoo kale ka mid ahaa in nimcadan aan lagu caasin oo allaah looga mahadceliyo barwaaqada iyo nimcada gobolka uu dhigay dhanka kalena looga faa'iidaysta dad iyo duunyo intaba waxaa sidoo kale ka mid ahaa in wanaagga la isfaro xumahana la iska reebo dadkana lagu baraarujiyo barashada cilmiga sharciga iyo si guud aqoonta diineed saacada kulamada ay socdeen kadib odayaasha dhaqanka deegaanka dhamaso ayaa dhankooda soo jeediyay talooyin muhiim ah oo ay ugu muhiimsanaayeen in si wadajir ah loo wada shaqeeyo shacabka iyo wilaayadaba iyo in sidoo kale laga hortago wax weliba oo nimcadan wax u keeni karo waxay soo qaateen tusaale ahaan in laga hortago xaalufinta dhirta oo ay wadaan dad wax magarad ah islamarkaana si wadajir ah looga hortago in dhirta la suuliyo waxaa sidoo kale ka mid ahaa in sare loo qaado dacwada oo deegaanada miyiga ah la gaarsiiya dacwada dadkana allahooda lagu xidho arrimahaas iyo kuwo kale oo muhiim ah ayay soo jeediyeen odayaasha wilaayadiina way la qaadatay oo hal meel ayaa lagu wada xariiqday markii kulamadaasi muhiimka ay soo gebagaboobeen kadib idaacadda islaamiga andalus oo qayb ka ahayd wafdiga uu hogaaminaya waaliga wilaayada islaamiga ee gado ayaa mikrafoonka la dhex martay qaar ka mida odayaashii dhaqanka ee kulankaasi ka qayb galay waxaa noo yimid waaliga gobolka iyo raggiisii ay xambaarsan yihiin ilaahay falligiis nabad bay noogu imaadeen annaguna nabad baan ku soo dhoweynay xogwarsigii wuxuu ahaa xagga amniga xagga waxbarashada waxaa weye iyo waxaa weeye xaalufinta dhirta iyo in muxuu ahaa dadka dariska ah si fiican lagu wada noolaado arrimahaasay noo soo jiideen annagana waa ka aqbalnay annagana waxaan u sheegnay in carradaan maaratay arrintaas iyada hore u haynay nabadgelyada ay fiican tahay arrimahaasaan ku wada kulannay si fiicanna waa u ballannay oo u dardaaranay waa soo dhaweynay ilaahay falligii si wanaagsan baan ku soo dhaweynay dadkooduna waa u imaadeen qaryadooduna waa u imaadeen deegaankooduna way imaadeen ay mas-uulka ka ahaayeen dee qaryadana way sugaysay oo dee in kormeerku loogu yimaado oo xaaladooda lala darsada intaas waa tabanayni intana waa ka wada hadallan waa ka qanacnay iyagana waa naga qanciyeen ilaahay kuwada deegaanka maxaan ku yidhahdaa bani-aadam waddanka waan ka wada hadalnay maxaan ku yidhahdaa deegaanka nabadgelyada sidii lagu yahay dee dadkii ayaga bulshada waxa u dhexeeyaan waa annaga xarakada annagana wanaag xaggana inaan wanaag ka soo wadno xaggana wanaagga ka sheegno unbaa waajibkayna yahay gabagabada kulanka waxaa ka hadlay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado oo ugu horreyn ka warbixiyey ahdaafta safarkiisa isagoona sidoo kale talooyin muhiima siiyey bulshada reer deegaanka dhamaso waxaan qorshaysanay inaanu gobolkii xaaladiisa maadaama abaar badan lasoo maray inaanu indhaindhayno xaaladana qiimayno dadkana aan waxaa weeyaan yacni shucuurta hadda maanta ay ku nool yihiin aan la wadaagno shucuurtii hore waan isla ogeyn waa tii abaartii waan isdhex marnay waan qiimaynay maantana shucuurkalan taagannahay oo ilaahi subxaana watacaala nicamkiisa iyo sanadka oo ilahi barwaaqa nooga dhigay sidaas awgeed marka nasiib waxaad u yeelateen inaanu booqashada maanta kasoo bilaawno degmada ceel waaq gaar ahaan yacni deegaanka dhamase oo runtii kalsooni badan qabo diintoodana ku qanacsan ilahi fahamsi subxaana watacaala qodobka koowaad waxaan ku dardaaran alle subxaana watacaala cabsidiisa maxaa yeelay waa addoommo ka mid ay amri yihiin oo in waxaa weeyaan isku dardaarmayaan had iyo jeer marna aysan ka maarmin waa cabsi alle subxaana watacaala ilaahi subxaana watacaala asoona xusuusinaya wuxuu yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah arrintan waxay muujinaysaa isdhexgalka bulshada iyo wilaayada iyo in wilaayada mar weliba dhib iyo dheefba ay la qaybsanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada ee mas-uuliyadda ay u hayso xasan cabdiraxmaan abuxasaan idaacadda islaamiga andalus deegaanka dhamaso wilaayada islaamiga ee gado dab xoogan ayaa ka kacay guriga mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ridada iyadoona ay basbeeleen bakhaaro hub uu ku keydsanaa cazaam carafaad ayaa warbixin ka diyaariyey umuurtaasi dab xooggan ayaa shalay gelinkii dambe ka kacay guri magaalada muqdisho uu ka degan yahay mid ka mid ah xubnaha mucaaradka ah sida aadka uga soo horjeeda xukunka xasan gurgurta ee madaxa kooxda hordada soomaaliya wararka ka imaanaya degmada howlwadaag ayaa sheegaya in dabkan uu qabsaday keydka hubka ninka lagu magacaabo jacfar oo ka mid ah golaha dawaaqiida kooxda hordada soomaaliya dabkan oo la ogeyn waxaa sababay ayaa ka kacay qaybta keydka risaasta dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo istabajooga kuwaas oo ka dhashay sanaadeeqda rasaasta uu dabka uu qabsaday ilwaradi ayaa sheegaya inuu jiro shaki ah in koox herdada dab ku qabatay guriga xildhibaan jacfar guriga gubtay waxaa horaantii bishan ka dhacay isku horimaad culus kadib markii ciidanka xasan guurguurta weerar culus ay ku qaadeen xasan cali kheere oo xilligaasi ku sugnaa hoyga maxamed jacfar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiida wararkii u dambeeyey ayaa sheegaya in halkaasi ay ku basbeeleen kaydkii rasaasta hubka fudud iyo xabadaha arbijiga oo halkaasi ku kaydsanaa koox hurdada soomaaliya ayaa isbuucii lasoo dhaafay ku goodinaysay in hubka dhigis ay ku samaynayso saraakiisha looga shakiisan yahay in mucaaradka gacansaar la leeyihiin
ugu dambeyntii munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey dufcad ka qalinjabisay macadka khadiija binti quwaylad ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan saadiq muumin ayaa maqaaday warbixintan munaasabad ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa gebagaba u ahayd saddex iyo toban arday oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayey kuwaas oo ka qalinjabiyey macadka khadiija binti quwaylad ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan xafladan qalinjabinta ah ee macadka khadiijo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo martisharaf kala duwan qaar ka mid ah ardayda macadka ayaa soo bandhigay aqoontooda iyo kutubadii ay ku qaateen macadka khadiijo
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين qaala wuxuu yidhi yaa ibliisu ibliisow maa laka maxa kugu dhacay laa takuun aadnu ahayn maca saajidiina kuu sujuudaay macooda qaala waxaas yidhi ibliis lama akun ma ihi liasjuda mid u sujuuda libasharin aadan khalaqtahu waad ka abuurtay min salsaalin dhoobo shaqarayso min xamaain dhoobo madow masnuunin ee qurmoon qaala alle waxaas yidhi fakhruj baxa minhaa jannada xaggeeda ka bax fa innaka adiga ibliisow rajiimun mid la fogay ayaa tahay wa inna calayka dushaada waxaa ahaada allacnata fogayn ilaa yowmi ddiin ilaa maalinta sabaalmarinta laga gaaro من فاني والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل بفعل لا الفعل ذو تجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل فضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في الممني من فاعل وجاني فيه من اسم مع وقيرت وحيرت عن بايستا يستولي بسواهلا وافرد الكسر في ما من وريس وولي وريم وريعت وميقت مع وفيقت علا والأخذ بالتجويد عدم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به إله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا علية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها dhanka kale mudiirka macadka ayaa sharaxaad ka bixiyey taariikhda macadka iyo oo marxaladihii uu soo maray ilaahay xamdintiisa kadib macadka khadiija binti quwaylid oo maanta aan u fadhinay gebagabadiisii ikhtitaamka ah macadkani waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo afar bishii shanaad ayaa la furay wuxuuna noo soo gebagaboobay kun afar boqol afartan iyo toddobadii bishii lixaad ayaa wakti daraasihiisa nooga dhammaaday ilaahay baan ugu mahadcelinaya intaas caafimaadna siiyey nana waafajiyey in culumta qur'aanka iyo iyo cilmiga kala duwan aan halkan ku barano ardayda halkan fadhisa ee maanta qalan jibisay waxay barteen culum sharciya nooceeda kala duwan hadday tahay qur'aankii iyo culumtiisii oo dhan iyo haddii ay tahay siiradii iyo hadday tahay culum maarata axaadiistii iyo hadday tahay fiqigii iyo hadday tahay culum alcarabiya dhammaan insha allahu tacala way qaateen ardaydaas ilaah waxaan weydiisanaynaa insha allahu tacaala ayagana cilmigooda cilmi barakaysan oo gadaal u sii gudbo oo muslimiinta sii gaaro ilaahay ka dhigo ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ayaa bogaadiyey macadka khadiija iyo horumarka dhanka waxbarashada isagoona ardayda ku booriyey faa'iidada ay leedahay in la barto diintooda waxaan ku faraxsannahay dhanka kale aan hambalyaynaynaa inaan maanta idinkala soo qayb galno xiritaanka machadka khadiija bintu khuwayla xaqiiqatan marka la fiiriyo machadka marka la yidhaahdo magaalada mukhaylo allah tabaaraka watacaala waxaa weydiisanayaa biasmaa'i wasifaatihi inuu nooga dhigo mid barwaaqa iyo wanaag aan ku gaarno insha allahu tacaala midda kale aan idin dardaarmay waxay tahay inay diinta alla tabaaraka wataala isku sugnaataan macadkii khadiija laga baxay maca daalika intee la aaday meelihii gaalada loo sii socday meel hebelaa la aaday iyadana waa wax imtixaan ah sababtoo diinta waxaad alla u baratay waa inay waxa xun iyo wax xasan aad ku kala fahantaa waa in cadowgaada iyo xabiibkaada aad kala ogaataa alwalaa walbaraa waa inay timaadaa meesha aad ku noolaanaysid ee naftaada aaminka ku tahay alla raalli kaaga yahay iyo meesha kale waa inaad kala garataa waxaan dardaarmayna waxay tahay marka insha allahu tacaala in diinta alla tabaaraka watacaala lagu sugnaado taat raayis tawxiidda la joogo qodobka kaloo dardaarmaya wuxuu yahay maanta cilmi ayaa la bartay allah tabaaraka wataala waxaad weydiisataan inuu cilmigiin allah tabaaraka wataala idinka dhiga cilmi naafic watacawudu billaahi min cilmin laa yanfac ilahina tabaaraka wataala aad ka magan gashaan cilmi aan waxba tarin macadkan khadiijo ayaa qayb ka ah macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan kuwaasi oo bulshada wax ku bara degmooyinka iyo deegaanada wilaayada walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga ah warka iyaga ah warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu